Degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyinka qayb noqonaya bilicda degmada. Mashaariicdan ayaa waxaa si wadajir ah u fulin doona maamulka degmada Dhoble oo gacan ka helaya bulshada iyo qurba joogta degmada. Qaar ka mid ah guddiga dhismaha wadada laamiga ee laga hirgelinayo degmada Dhoble ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha wadada laamiga ah.
Waxaan rabaa anigoo ka tirsan guddiga horumarinta Dhobley oo qaabilsan qaybta gaadiidka deegaan ah oo tabaruc ku shaqeeya oo salaada subax markay tukadaan isu imaada oo update kala qaata oo qolada qaabilsan gaadiidkana xafiis ayay leeyihiin qolada guryaha iyo qaabilsan howlaha kale ayagana waxay leeyihiin guddi gaar ah waxaan ku shaqeynaa si voluntary ah ayaan u shaqeynaa salaada subax markaan tukano lixdan shaqada galnaa lixda maqribnimona waan ka baxnaa arrinkaa isaga ah waxaa nagu kalifay inaan horumarino wadadii Dhobley iyo magaaladeena inaan horumarino ayaa nagu kaliftay odayaal baa nahay inta badan dadka shaqeeya waa dad odayaal ah baabuurta soo gasha Dhobley derisyada ka imaada sida xamar kismaayo kenya gudaheeda dhammaan wajeer iyo gaaris iyo dhinac kasta ka imaato iyo baabuurta laga leeyahay Dhobley ayaan ka qaadnaa in yar oo khidmo ah intaas oo aan rabno wadadaas inaan ku dhisanno lacaga badan baa wadadii waan bilownay saddex ka meel hal meel baa noo dhisantay lacagna uma hayno lacag yaroo hore oo shan sano ka hore aan gurnay ayaan haysanay kheyr alla ha siiyo hay-adda wasta ayaa noo qayli tagtay ayadana lacag yaray noogu dartay oo saddex boqol oo kun ah lacag badanaa nagula yeeshay markaan isu geysanay intii dadka deegaanka ah ama dalka ha noqdo ama jaaliyada ha noqdaano ama ha noqdaano dad maxaa la dhihi jiray meelo dhadhow jooga ayaan rabnaa inaan ka diyaarinno waxaan farayaa dadkaas oon ka codsanaynaa dadka deegaanka ah ee dibadaha jira in ay lacagtaas wixii ay heli karaan ay noogu soo daraan tabaruc weeye lacagta ayada ah waa lacag sadaqa ah qof kastaa meeshuu oola niyoodo unbay tegaysaa waa sadaqa jaaliya walaalayaal waxaan inaga codsanaynaa wadadaas inaad nala dhammaystirtaan shaqadan inta tabarteena waan ka qayb qaadanaa markaan aragnay isilqaanka isilqaameen niman odayaal oo deegaan oo maxaa la jiray naga weyn xilli hore intay soo kacaan oo cid ayagoo mishaar ay ku siinayn ay soo kacaan ay shaqada ay ku qabanayaan waxna waa dan guud annagana in tabarteena oo karaamkeena ah waan ka qayb qaadanaa guddoomiyaha ururka dhalinyarada horta uu ka mid yahay oo guddidan uu ku jiraa oo shaqadeeda markay bilaabanaysay ilaa hadda uu ku jiraa uu ka mid yahay waxaa la jiray dhalinyarta kalena way soo socdaa kolley niyo waa loo hayaa laakiin dana iyo waxbay ku kala mashquulsan yihin badankooda insha allah dhalinyartan waxaan u baaqaya inay ka qayb qaataan isxilqaamaan dowladda hoose ee Jubbaland iyo bulshada degmada Dhoble ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo dhismaha iyo bilic soo celinta degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose